saddex wiil buu joogay markii isniintii saddexaad baa ugu bilatay muxuahay ugu soo gashay magaalada jigjiga marka muddo dhowr iyo labaatan beriyaa buu joogay saddex wiil buu joogay isniintii hadda inoo dambeysay tii ku saddexayd buu yimid keeligiisa odaygan wuu iska caafimaad qabay marka cunto wuxuu qoonsaday cunto uun food poison iyo wax saasaa la yidhi wuu shubmay wuu mategay marka wuu qandhaday wuu iska ro jumcihii bay bilaabatay hawshaasi wuu soo daciifayay labadii maalmood dambaysaa buu jilecsanaa marka ilaa xalay buu yuu maaragtay yuu yuu aada isu bedelay marka waxaa la islahaa intii la geeyo meel meesha deegaanka v i d intii la geeyo dhakhaatiir loogu yeero lagu xidho muxuu ahaaye qalabka neefsiga iyo wax xoojina marka nin dhakhtaraa la joogay saako dhan waan la joognay madaxdii baan u sheegna oo u yimaadeen marka waxay ahayd bal maanta hadda in intensive care badan lasii siiya ahayd gargaar dheeraada gargaar xoogan in la siiyo yay ahayd marka waxaan ka tegay un markuu nafbaxay afar daqiiqo hotaalkanaan kasoo qadeeyay waan soo noqday markaan dee receptionka mar hayo baa laga sheegay gaarigaas hadda ambulanskaasa sii qaado intaas maqneed buu gaar marka sidaas ahayd muxuu ahay oday geeridiisii ilaahay jannadii ha ka waraabiyo reerkiisana samir allah ha ka siiyo iyo ummada soomaaliyeed bedel khayr qabana ilaahay meeshiisa soo geliyo shacbiga soomaalida samir iimaan allah ka siiyo nin weyn oo taariikhda soomaalida geeska afrikaba muxuu ahay saameyn weyn ku lagu ahaa aqoon-yahana oo madax reer qarana soo noqday iyo hogaamiye weyn oo siyaasi ah aqoon-yahan jaamacadaha weyn wax ka soo dhigay muddo badan oo konton sano ku dhow ku jiray bu afagaaraha siyaasadda iyo aqoonta soomaalida marka nin weyn oo qadarin loo hayo ah adagu markuu afar beri joogay baan yaa guddoomiyaha jabadda dibadda looga soo sheegay yaan maqalay inuu joogo dibadda looga soo sheegay